kulankan uu ahaa mid ay iskugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ahaa mid ay ku taageerayaan maamulka hirshabeelle qaar ka mid ah dadka ka qayb galay kulankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxweynaha hirshabelle ka dalbaday inuu tago magaalada beledweyne islamarkaana waxa uu u qabto shacabka ku nool gobolka hiiraan ujeedin gobolka hiiraan waa isku soo bannaan baxnay dhammaan raggeenni dumarkeenni haweenkii waayeeladii macalardadii waxaa u soo bannaan baxnay oo bannaanka u soo istaagnay madaxweyneheenna hirshabeelle inuu noo yimaado dowlad la'aan wax xal oo la gaaraa ma jirto madaxweynaha hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban midna ugu hadlaynaa inuu noo yimaado wax kasta miiska wadahadalkaan ku hadalno xaquuqdii xaqii naga maqan oo miiska noo saaro maasha allah waana soo dhoweynayna madaxweynaha waana taageersannahay hirshabellena waxaan leynahay ha israacdo hirshabelle maxaad tireen ha israacdo hirshabelle waxaan leenahay ha israacdo madaxweynaha soo dhowaada madaxweynaha ku-xigeenka ninka la yidhaahda yuusuf axmed xagar dabageed magaalada uu joogaa maanta waa ujeedaa sidaan usoo bannaan baxnay waxaan leynahay annaga waxaan raacsannahay dowladda hirshabelle waan raacsannahay dowladlaan wax mataraysa seven wax maxalinaayo xal wuxuu ku jiraa wada hadal maalinta aad imaanaysidna maasha allah magaalado dhan aad kuu soo baxayso macalardada macalhaweenka macalodayaasha wax kuu kala haraa ma jiro waxaan ku leynahay soo dhowow madaxweyne waa ku taageersannahay madaxweyne waxaan filaynaa xaqii xaquuqda naga maqan inaad miiska noo saari doontid wax alla wixina dadkan waa dadkaaga iyo shacabkaaga waaye intaa waa lagu taageersan yahay waa ku sugu waynaa soo dhowow
magaalada beledweynaan ku noolnahay waan deganahay soo dhowow waa ku baahannahay dowladnimaan rabnaa inay dowladda israacdaan rabnaa gacmaha isqabsanaan rabnaa dhibaato i qallaaso maalin walba muu jiri karo in xal la keenaa la rabaa laga wada heshiiyo laga wada dhaqmo nabadda hadan noogu jirto laakiin maanta waa qanacsannahay waxaan ku qanacsannahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku qanacsannahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan rabnaa xalli guudlaawe inuu gobolkaasin nabada ugu soo dego hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle aan noolaado waxaa maanta usoo banaan baxnaa banaanka u imaanay madaxweynaha hirshabeelle warkamandhayna madaxweynaha hirshabeelle soo dhawow dowladnimaan rabnaa inays dadka in la xabadeeyo ilmaheena la xabadeeyo caruurteena la xabadeeyo ma rabna waxaa rabnaa dowladda inay israacdo maamulka hirshabelle ayaa muddooyinka dambe wado dadaalo lagu xalinayo dadka qaba dabashooyinka waxaana maanta gobolka hiiraan lagu qabtay banaanbax lagu taageerayo maamulka hirshabeelle